bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiinfayda dhegeystayaal ka dhawaada qodobada warkan hamiinima idaacada warsan singayta madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shiidike xaroomiya ka shaqeeya doonta wasaaradda arrimaha guud ee maamulka koonfur galbeed gudoomiyaha degmada tiyaglow oo sheegay inta shabaab degmada tiyaglow laguu saaro korna dagaal balse usu sheegay hantina kuka saaro kora keliya duqeynga madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo ka baaqi howlgalku dhanka shabaab dowlada soomaaliya oo ku hadalay hakewka qaxootiga ka jaran xerada dhadhaab ee dalka kenya weeraro khasaaro jeysadeen oo shabaabka qaadeen deegaanka lambardhihidan ee gobolka shabeellada hoose tali ku-xigeen cusub oo lagu magacaabiyay amisom norwen oo la koco sugantiye hangnagna qaxootiga soomaalida ee canomiles akhbaaraadka banaanka dhagoon sidee loiba kumi doona trump oo la kulamahayo ra-iisul wasaaraha jabaan ciidamo turkiya oo jarmalka magangeliyay ku weydiisideen iyo weliba maayarka magaalada new york oo dignin sii doona trump
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markale dhagoonsadyaal hamiin faydle hamiinamo khamiisa oo jamaanaha gala hayta taaragdan iyo ka eedanta tumay todobada bilo nofembar sanadka lamada kun tumi iletaa ka dhawaada warkiiyo fisanga madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo sheedegay xaruuya ka shaqeeyi doonta wasaaradda arrimo gudo faafaahinta warkan muxudiin xasan maxamed xusni iyo nin haya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo ay wehelinayeen guddoomiyaha baarlamaanka cabdiqaadir shariif sheekhuna wasiirka arrimaha gudaha iyo xubno kale oo baarlamaanka ah ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay laba goobood oo ay ku shaqayn doonaan wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed iyo mid madaxtooyada loogu shaqayn doono wasiirka arrimaha gudaha ee koonfur galbeed cabdiraxmaan aadan sate ayaa ugu horeyn hadal ka jeediyey goobaha dhagaxdhigga uu ku sameeyey madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan waxaa sharaf weyn noo ah maanta in madaxweynaha uu dhagax dhigo dhismihii wasaaradda arrimaha ee wasaaradda maaliyadda oo maanta la dhagax dhigayo marka insha allah waa arrin aada muhiim u ah waxay ka mid tahay horumarada ay samaynayso ama uu samaynayo maamulka koonfur galbeed soomaaliya waa arrin lagu farxo shacabka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ee aada ugu farxayaan
madaxweynaha koonfur galbeed ayaa sheegay in labadan xarumood ay noqon doonaan goobaha loogu adeego bulshada koonfur galbeed iyadoona horey madaxweynaha uu dhagaxdhig ugu sameeyey wasaarado kale kuwa oo horey loo dhisay horumar way runtii eedeedaan ka faraxsanay inay lama guri oo lanka talagalay gurina wasaaradda maaliyadda xafiisee nagala doono biidnillahi alkariim iyo guri kale madaxtooyada xafiiska madaxtooyada ah inta laka dhisi doono intii lamadaas guri inta laka dhisi runtii eedan ka mahadnagaana dadka maalgeliyey iyo kumbaniga lahadsiina mahadnagaana runtii s s f maalintii maamulkan la bilaabay dhismihii maamulkan ilaa doorashooyinkii ilaa ergooyinkii aanay la shaqeeyeen kabacdina horumaro badan yo noola qeyb galaana jaro oo lahankoobo korno runtii degmooyinka dhan ilaa iyo degmada baraaw oo caasimada gobolka koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed eh oo madaxtooyne ku dhisan haddana gudaa maalmo u dhow biidnillahi alkariim haddana ka dhisi doonaan aeroboorkii oo isuna qeybta koowad ay qeybta koowad ka dhisi doonaan guryahaan oo runtii inagada doonaan maamulka koonfur galbeed aas-aas xoog leh iyo horumar inagada doonaan s s f maalgeliyo hayta runtii ciidadan ka mahadnagaana wayna rajeeyeen kambaniga lahasiina waqti badan a sugaayeen shacabku baahi badan leenqab inay dadejiyaan yoona ku codsadaana gudoomiyaha degmada tiyaglow ee gobolka bakolooyba uu sheegay inti shabaab degmada tiyaglow laguka saaro korna dagaal balse uu sheegay antii laguka saaro kor keliya duqeenga maxamed xasan food cadde gudoomiyaha degmada tiyaglow ee gobolka bakoolweyba uus warbaahintan sheegay ante ciidamada dowlada han koonfur galbeed iyo ongala korna degmada tiyaglow oo meelasyo ka sugayen shabaab gudoomiye foodad wayba uu sheegay in ciidanka shabaab ee ka dagaalamo tiyaglow iyo ku tir badanyiin han dowlada soomaaliya han waanayo ku kooyeen meel kumid ee gobolka hiiraan foodcad weyba uuse sheegaya hanti ciidanka shabaab ee ka sugan tiyeglow yuu ku badan yihiin sidii la filaaya islamarkaadniyoo markasta degmada tiyeglow yohan ku galaayaan meel cusuba dagaalku waa socdaa dadka halaayana uma eka ilaa maalin kasta ayaa soo galayaan kuwaan si kala tabar looma halayo inay duqeyn la halo ulu duqay mooye runtii iricibka la eg annaga weligaana ma arkin oo hor laysa soo ururaya intaasaa ayaa la koornay maanta wallahi meelka meesha meel istaraatiiji ee waaye oo degmada biyeylo hadda aad fiiriso meesha ku taallo waa hiiraanba hadda leleedahay oo beledweyne ayaa hadda leleedahay buula burda oo hiiraanka ka mid ah hadda leedahay galalaksay hadda leedahay jabeelaha dhexe iyo biyeylo dhexdooda waxba kuma jiraan haddana dhanka kale dhankaas kale haddii loo laabto jabeelada dhexe xad baa laleedahay oo jiilkana biyeyloa ka soo baxaan waxaa la leedahay haddii xuduud kale bay boqolkan kale askana etoobiya laga gala foodad weyba uuse dhinin kale sheegay anta ciidanka shabaab ee hagali tiyeglow iyo ku badanyiin lama dhibi shan boqol oo askari weybana uuse ka daray anta ciidan dagaalanku ku saaro korniyoon jarna weybana uuse dalbaday anta la duqeeya weybana uuse ku deeriyey anta ciidanka dowladda iyo han koonfur galbeed biyo un ku saaro korna shabaab degmada tiyeglow ee gobolka bakola ciidan laba kun iyo shan boqol kurubaaf ayaa soo galay degmada tiyeglow waxaa soo galay oo oo gurmud ku yimid sababo baabuur oo dhanka hiiraan ka timid oo soo galeen oo adamiidada oo ciidan ay saaran in iyo toban degdeg ayaa buurha kala soo martay meel buur eyrigeeda ayaa soo mareen hadda sagla meeleeda ayaa soo mareen hadda magaaladiia soo galayaan magaaladii intii shabaabka ayaa isugu timid madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo ka baaqay howlgalka dhanka shabaab maxamed ibraahim jimcaale amuure iyo warkan jawaran ku dare madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi cosoble oo dhowaan safar ugu maqnaa magaalada muqdisho ayaa dib ugu soo laabtay caasimadda hirshabeelle ee jowhar waxaana uu ka hadlay arrimo dhowra oo quseeya maamulka hirshabeelle waxa uu sheegay in howlaha maalgashiga ee looga baahan yahay jaaliyadda hirshabeelle ee kasoo jeeda labada gobol in ay maalgashtaan magaalooyinka hirshabeelle ka tirsan sidoo kale cali cabdulaahi cosoble ayaa sheegay in dib u xoraynta iyo weliba bilic kusoo celinta magaalooyinka hirshabeelle ay isla socdaan oo la doonayo in kooxda al-shabaab gebi ahaanba laga sifeeyo meelaha ay ka arrimiyaan iyaga waxaa sidoo kale cali cabdulaahi cosoble uu sheegay in la isku furi doono waddada u dhexaysa magaalada beledweyne iyo magaalada tani jowhar xarunta gobolka shabeellada dhexe taas oo ay ku sugan yihiin inteeda badan kooxda al-shabaab oo muddo aada u fog halkaasi gacanta ku haya madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in degmada cadalle ee dhacda bariga gobolka shabeellada dhexe laga dhisi doono deked laga soo dejiyo waxyaabahay u baahan yihiin shacabka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble ayaa sidoo kale sheegay in jidadka waaweyn ee magaalada jowhar dhex mara iyana la dhisi doono waa isla socdaan runtii waxa waaye howlaha dibi xoreynta iyo howlaha dibi dhiska inta waa isla socdaan iyo amni oo la adkeynayo insha allahu tacaala aniga fursado badan iyo wakiishamo kala duwan aan uga sheekeeyey uga hadlay wadada laamiga howlqabadkeeda shirarkeedii waaba qaar kamida waa ka qayb galay qaarna waa noo dhiman yihiin waa dhaqaajinaynaa aniga waxyaabaha ugu waaweyn oo aan stateka aan sida wax u qabsoonaa ayay kowi ka tahay wadada laamiga ah dalko dhan isku xirtan inay noqoto wado shaqaynaysa labo in dekeda cadale inay noo samaysanto statka aan dekad yeesho iyo saddex in weligan soo fatahaya oo dhibaatooyinka sanad walba u geysanayo ummadan ilaa qabto saddexdaa qodob waxyaabaha ugu horeeyan annaga islaan ah wax ka qabto waayo ayagoo noo qabsoominna insha allah ma noqon doonto inaan yani inaan ku qanacno howl kasta oo kale maaha markii ugu horreysay oo la doonayo howlgal gebi ahaanba kooxda al-shabaab looga saaro qeybaha ay ku sugan yihiin ee hirshabeelle waxaana socdaa qorshooyin la doonayo in gebi ahaanba laga saaro kooxda al-shabaab meelaha ay kaga sugan yihiin dhulka hirshabeelle iyadoo shalay laga saaray deegaanka mirtaqwe oo ka tirsan degmada mahadaay maxamed ibraahim jimcaale amoore radio warson jowhar faahfaahin weybaana ku helahaya weerar khasaare jeysid oo shabaab ka qaadeen deegaanka lambarli hidan ee gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir iyo arrinkaas ku wareysanaya
shukriyeey aad mahadsan tahay maalinimadii shalay maqribnimadii ayaa utubyo ka tirsan xarakada al-shabaab waxay meel ay ku ciidamada midooda soomaaliya iyo weliba kuwa amisom ay ku laaceen deegaanka lambarledan waxaa ku dhacay dagaal aad u culus dagaalkaasi waxaa socday ilaa iyo xaq ayuu soo gaaray ilaa iyo haatan waxaa lagu soo waramaya in xaaladiisu ay degan tahay maleeshiyaadkii ka tirsanaa al-shabaab oo weeraray deegaankuna in laga saaray dadka deegaanku waxay sheegayaan weerarkaasi xalay ku dhacay deegaanka inuu dhiliye khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac deegaanka lambar lehdan iyo sidoo kale al-shabaab waxay weerartay fadhiisimo kale oo ay ciidamada amisom ay ku lahaayeen deegaanka lambar lehdan fadhiisanahaasi oo ku yaala banaanka deegaanka lambar lehdan halkaasi ku dhacay dagaal ay sheegeen in al-shabaab soo galeen magaalada balse ciidamada dowladda iyo amisom gurmad xoog badan ay isku sameeyeen ku saaray magaalada hadda waxaa lagu soo waramayaa xaalada deegaanku in ay degan tahay dadku xaaladooda inay degan tahay jabiga si guud dad ay ugu soo laabtay sidoo kale waxay sheegayaan dadku in magaalada gudaheed lagu arkayo ciidamo ka tirsan amisom iyo dowladda kuwaas oo raxaro ciidamahasini cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir iyo haykaas dhugunsidayaala dowladda soomaaliya waybaya ku hadalay ruwajowka qaxootiga ka jaran xerada dhadhaab ee dalka kenya dowladda soomaaliya waybaya ku hadalay ruwajowka qaxooti soomaaliya ee ka jaran xerada qaxootiga ee dhadhaab muddo la bilowde kulanyoo wada qaadeen wasiirka arrimo gudo dalka kenya wakiilka qaramada midoobeen qaabilsan arrimo soomaali maxamed cabdi afey iidanjiriga dowlada soomaaliya fadhi kenya jamaal maxamed xasan iyo weybayo kuwada hadaleena arrimo qaxootiga wasiirka kenya qaabilsan arrimo gudo yay sheegay inti kenya qasabanka nagaana qaxootiga ka jaran dhadhaab saasoo kalena iyo marwelba ka dadaalasa sidii gacan ansii lahayd qaxootigaas wakiilka qaramada midoobeen qaabilsan arrimo soomaali maxamed cabdi afey oo kulunka ku hadalaya weyba uu sheegay intiyo hadhawaayaan muddada lita bilood ee dowlada kenya waqtan kordhisan ka samaysay qaxootiga ka jaran dhadhaab usoona saasoo kale sheegay inti kenya kula hadala doonaan arrimo kale oo la xiriira qaxootiga danjiriga dowlada soomaaliya fadhi kenya jamaal maxamed xasan yee usuuna dhinishay weyba uuse sheegay antiyo hadhawaayaan hadalkaa ku weeri dowlada kenya ee ka eedan antiyo waqti kordhigan sameeyaan qaxootiga ka jaran dhadhaaba waxaan shir jiray oo laga hadlayo inta loo kordhiyey dad ay furnaanayso xerada ay ku nool yihiin qaxooti badan oo soomaaliyeed saad arkiisa wasiirku wuxuu sheegay lix bilood in lagu daray waaga mahadnaqayna dowladda kenya muddada ay ku dartay waxaan rabnaa inaanu ka faa'iidaysano waqtigaas oo aan waxaan qaban karno aan qabanno insha allahna waxa weeye waa xaaladda waan la soconnaa dadka qaxootiga waxaan u sheegaya in saad aragteen dowladda kenya maanta ku dhawaaqday inaan waxba iska bedelin nidaamkii ahaa inay dadku iskood u noqdaan oo waddankooda ugu noqdaan oon cid la khasbay aan jirin waxaanu ku dhiirigelinaya qofka awooda kana noqon karaan uu noqdo oo sida ugu dhaqsaha waddankooda ugu noqdo qof kasta waxaa u fiican inuu waddankiisa ku nool yahay nololkaas xer qaxooti ama qaxootinimo inkastoon inkastoo socda waxaan rajeynaa insha allah inaan shaqo fiican qaban doono cadaalada dowlada kenya hore weybayaan sheegtay qaxootiga ka jaran dhadhaab antii la roori doona dhammaadka bilo nofembar madaxweynaha dalka uganda yuweri museveni iyo magacaawi taliya ku-xigeen cusub ee ciidanka amisoga howlgalka angrooga soomaali gureed markii uuse dhammaday taliyagii booskaas ka shaqeeyaya taliya ku-xigeenka cusub ee ciidanka amison iyo weyba lag magacaaway general james weybana uuse shaqada ku bedelay jenaraalkii dhammaday kaasoo lama toddobaad ku horan dhammaday jirida dhinaga wadnaga ee taliya ku-xigeenka cusub ee lag magacaawiyo howlgalka amisom ee soomaaliya hore ciidanka uganda ankakataw barajar ee xero ka taalla magaalada embara madaxweynaha dalka uganda iyo booqday taliyanka cusub ee usaa magacaawi usoona saasoo kalen kabaaqa intii us dardargeliy shaqada ciidanka amisom gaar ahaan ciidanka uganda in ku badan liidan kun oo askari oo on dhaladan dalka uganda iyo qayb ku howlgalka amisom haanaso soomaali kasuhunyentan iyo sanadkii lamada kun iyo todobadii hay-adda doodas xuquuqul aadanaga ee qaramada midoobay u n h c r iyo dowlada norwen weybaya ku codsatay intaye kunagata go-aanka laakanaga haya qaxootiga soomaalida ee ka nool dalka norwen warqoraal ee hubay qaramada midoobay ee dowladda norway way balanku ku coslay antiawal ku bedelow ka samayda go-aanka iyo ka naga hayta qaxootiga soomaalida ee ka jara norway saasoo kale qaramada midoobay bay sheegday qaxootiga ka nool norway intii hadda haysan nolol fayla oo yeefadaan antioriedan kanagdan soomaali ilaa dalka usakanagadaw amaanga wasiirka socdaalka ee dowladda norway iyo waybayay sheegday intay haddiyo wadaan qorshe reedlanka naga hay kun ili boqol qof oo qaxooti soomaali ee dowladda norway ee hore wayba ayay sheegday intiya hanagaasa qaxooti soomaali ee ka nool dalkaas iyo ona soomaalida qaxootiga ee ka nool norway tar ahaan laka qiyaasi kumanaan qofa meelo warkaasi inku koo yahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ra-iisul wasaaraha jabaan ayaa nagadadoon hogaamigan ka horeeya oo ajaanibe ee la kulma madaxweynaha la dooraday ee dalka maraykanka donald trump taagi markii uu sanadkan gudaha shirlan doorada donald trump iyo horey u baanshay intii dowladda jabaan lagu kubaahanyo intiya biida beese dheeraade haddii yafadaas inta ciidamada maraykanka iyo si rogan dalsho anka dambeyntiinahana kumida militariga turkiga ee ka sugan xarunta neeta ee dalka jarmarka ayaa magangeliyay weydiisadaha ayaana askartan oo ka sugan ayaan saldhig ka yaala dhinaga koonfur galbeed ee jarmalka waana ilaahi haddama hesheegna taradiyo turkiya hirti kumanaan ku mid ah ayaan shaqaalo dowladda gureed markiusa d f gembigii fashan bili julaay xiriirka jarmalkii turkigiiyo sii xumaadahay tan imarkii usa d iskudaygii afgembi ee dalkaasa maamulka barin wayba usu walaaca ku muujiyay xaragga iyo la kurmayaan dadka lagu shakiisayintii afgembigaas ka lug lahaayeen warkii isinkula dareertan dhugunsidayaal hamiinimada idaacadda warsan ee magaalada baydhabo daninkeedii warkan anashuur ismaaciil axmed ee sina dareertaas intii warkanka lamid ereed ugu kulmaan webasigu tabaana sidaas iyo nabadgelyo